barnaamijka dhallinyarada maanta
wacanuu wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis maalintii u dambaysay bisha march oo koob iyo soddona sanadka laba kun iyo lix iyo toban idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah hablo isu tegey oo magaalada boorama ka furay makhaayad laga cunteeyo oo u gaar ah haweenka waxa weeyaan walaal waxaa nagu dhaliyey waxaan aan doonnay inaan meel waxan ka cunno aan raadsanay marka magaaladii waxaan ka weynay meelaan wax ka cunno oo u nisaa u gaara dumarka u faqada marka waxa meeshii aad gashama waxaa lagu leeyahay dumarkii raggaba way leedahay laakiin ninkii wax kuu dhigay ma dalabkii waa nin kii kaa rafacaya waa nin kii cuntada kuu soo dhigaya dalabka ku weydiinaya waa nin
waayahay waxaan kaloo idin haynaa waraysi ku saabsan sida dharka loo naqshadeeyo shanta kalar oo horta ugu waaweyn bayna sheegaya waa cagaar buluug jaalle iyo kafee waxaan yidhaha binke intaasoo kalar waxa markii laisku daro waxa ka dhalanaya kalaro kale oo wanaagsan oo soo baxaya oo marka sharciga buugga waxa noogu yaal waxa waaye labiyo toban kalar ardayga la siiyo waayo mara iyada caddaana kalarka caddaan ka saar waan gartay qodobada kale aan idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mida dhinacii heesaha
waayahay waxaan sidoo kale idiin haynaa sheekooyinkaas iyo weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka
ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo dadka dhintay waxaa ku jira mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland qaraxan oo loo malaynayo in uu fuliyey qof ka tirsan xarakada al-shabaab ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku dhaawacmeen tiro dad ah faahfaahinta qaraxaasi idaacaddeenna galabnimo ayaad ku maqli doontaan
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa martigelinaya shirmadaxeedkii afraad uguna dambeeyey ee arrimaha nukliyeerka shirka ayaa maanta ka bilaabanaya magaalada washington wafdiyo ka socda konton dal ayaa imanaya shirmadaxeedka oo laba maalmood soconaya shirka ayaa culayska lagu saaraya sidii waxyaabaha nukliyerka laga sameeya looga fogeyn lahaa gacmaha argagixisada iyo dadka kale ee doonaya inay si xun u adeegsadaan maraykanka ayaa sheegay inuu ka xun yahay in ruushku uu go'aansaday inaanu shirka ka qayb qaadan
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan magaalada boorama waxaa laga hirgeliyey makhaayad ay ka cunteeyaan haweenka oo keliya waxaana arrintani ay noqotay mid soo jiidata indhaha bulshada ku nool magaaladaas hore waxaa u jiray aan dhahdee makhaayado ay ragga oo keliya wax ka cunaan ama kuwo loo ogol yahay ragga iyo haweenkuba inay wax ka dalban karaan waryaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa warbixintan ku eegaya waxa hablaha meheradaas furay ku kalifay in ay ganacsigan cusub abuuraan dhowaanahan ayaa qaar ka mid a haweenka ku nool magaalada boorama waxay ka fureen magaalada markii ugu horraysay maqaaxi u gaar ah dumarka oo cuntada laga cuno barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a waxaan kaga hadlaynaa mawduuca la xidhiidha maqaaxida haweenkaasi fureen ee ay ka fureen magaalada boorama oo ah mid aan hore looga aqoon magaalooyinka soomaalida haddaba umu mucaad oo ah mas-uulka maqaaxidan ayaa ugu horrayn sharaxaad ka bixinaysa fikirka ku dhaliyey inay furaan maqaaxi cuntada laga cuno oo u gaar ah dumarka bismillaah waxaa magacayga la dhahdaa walaal umu mucaad faadma sahran oo ladha laakiin kuniyadayda ayaa umu mucaad ah waxa weeyaan walaal waxaa nagu dhaliyey waxaan aan doonnay inaan meel waxan ka cunno aan raadsanay marka magaaladii waxaan ka weynay meelaan wax ka cunno oo u nisaa u gaara dumarka u faqada marka waxa meeshii aad gashama waxaa lagu leeyahay dumarkii raggaba way leedahay laakiin ninkii wax kuu dhigay ma dalabkii waa nin kii kaa rafacaya waa nin kii cuntada kuu soo dhigaya dalabka ku weydiinaya waa nin marka annagii oo dumar xaqii faahnay maanta oo xijaabana waan qaabili kari weyne inaan rag wax ka cunno oon meeshii fadhiisanno oo nafteediiba kalsooni ku qaadan weyday marka waxaa nagu kaliftay inaan madcamkan dumar faqada u furno oon dumarka miisaaniyadda saarno waxna waan barnaa xagga diinta xagga maxaanaday hadday tahay in maxaanaday qoyska oo hooyadii iyo maxaanaday waxa ka dhaca ma ogtahay dumarku iyo raguna mar kastaba iskhilaafaan xataa waxaan u samaynaa ma ogtahay oon dumarka uba u furnaa mar walba simineer dumarka u gaara oon u furnaa oon kusoo dhaweynaa ma ogtahay sidii qoysku u dhismi lahaa uu islaax iyo wanaag uga iman lahaa siday hooyadu awlaadeeda u tarbiyaysan lahayd siday reerkayga qoyskayga reerka u haysan lahayd ee islaaxa ula iman lahayd siday diinteeda u baran lahayd siday xaqayga u fahmi lahayd ilaah iyo rasuulkayga u baran lahayd ayaan maxaan idhaday marka hore bilownay markii aan diintii bilownayna waxaa nagu kaliftay inaan madcam ka furno oon dumar khaasa uga dhigno oon dumarka kusoo dhaweyno maasha allah cuntooyinkaan samaynana maasha allah ilaahay xafido cuntooyinka maqaaxidan lagu sameeyo waa qaar ku cusub bulshada degan boorama oo noocyo kala duwan ah islamarkaana loo kariyey habab kala duwan sida ay noo warrantay mas-uulka maqaaxidan umu mucaad cuntooyinkaan samayno maasha allah waxaa ka mid ah cuntooyin aad u fara badan weeyaan inta kastoona nimka soo koobi karin aad bay u fara badan yihin cuntooyin aan kaaga taataabto waxaa ka mid ah sida biisaag oo kale in haddii xagga cuntada la kariyo oo kale biisaag oo kale bariis iyada oo ilaa toban nuuc ah waxaa ka mid a baastalaasaada oo kale ayaa ka mid a cuntooyinku cadami bay cunto cadameed cunto cadmeed bay leedahay cunto faransiis bay leedahay cunto lidnaani bay leedahay cuntooyinka aad maasha allah xagga cuntooyinka beris baryaani baa ka mid a beris surbiyaan baa ka mid a maxaan aday dee ma koobi karo aad bay u fara badan yihiin cuntooyinku waxaan ku weydiinayaa hore ma uga jirtay maqaaxidan oo kale magaalada ama magaalooyinka kale ee soomaalida intaad ka warqabto yaase lahaa fikirka lagu aasaasay maqaaxidan anuu madcamkan oo kale meel uu ka furayay maan maqal inkastoon jecelayn miisyaanada sii saarno oon sii ballaadhino oon aad meel weyn aan raadsanno oon sii furno aan raadinayna imika ahaan fikirkan gabadh walaashay allaha xafido maxaarita ayaa la yidhaahdaa ayaa fikirkan keentay oo tiri waxaan jeclahay maadaamaan weyne meelaan wax ka cunno xataa iibsigii aan kasoo iibsanayna qofkii kaa iibin wuxuu ragun yahay marka meelaan wax kas cunno markaan weyne haddii aan u baahno meelaan ka cunno ayaa fikraddii nagu dhalisay walaashayna ilaahay xafida way furtay wayna ku dadaashay ilaahayna uu la qabto uu u fududeeyey maqaaxidan ma haween isku tegay ayaa leh mise waa mid shakhsi uu gaar u leeyahay may shakhsi gaar ayaa iska leh sidee ayay haweenku wax idinka iibsadaan mase jirta haween aad cunto karinta bartaan oo aad uga faa'iidaysaan aqoontiinna cunto karinta ee cusub ta kale cuntooyinka cusub ma barteen dumarku oo ma laydinka iibsadaa bal ka warrama suuqa iibsiga ee maqaaxidiinnan cusub ee dumarka u gaarka ah iibku wuu iska fiican yahay inkastoon dadka imika cuntada barayno dhowr bilood ayaa loo qabtay imika ahaana dadaalka waa lagu jiraa insha allah hadduu laydhahdo inala qabto inoo loo furo mar walba way noo yimaadaan horta dadka cuntada way iibsadaan inkastoo cuntooyinka qaarkoodna weydiiyanay la yaabaanba maxay ka dhigan tahay sida baastalaasaad oo kale manu arag bay yidhahdeen maxay tahay say u eg tahay qaarkood yidhahdeen marka waxaa dhacda inaan qofkii oo kale dhadhansiino cuntadii suu u barto uu ula qabsado waan dhadhansiinaa qaarkood waxaan ka nidhaa wallaahi saasaa loo sameeya cuntadina waa tan waa tan waan tusnaa markaan indhaha ka tusnana waxaan u sameynaa inuu dacam dacaamkiisa uu damcaddii oo kale u dhadhamiyo qofkii aan dhadhansiino oo qaarkood iska jeclaadaan oo cunaan oo naga iibsadaan horta runtii gabadha cuntada samaysa walaashay waa iyada carabiyada asalkeegu iyada iyo carabiyada marka cuntooyinkii dee carabta kolleyba hudda iskaga leeyin moogtahay cuntada wax walba nin walba dhaqan buu wax u leeyahay ma cuntooyinkii ay baratay ay taqaanay unbay imikana samaysaa waan gartay waxaa wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay hablahaasi meheradda ka furtay magaalada boorama n maxamedow waad aragtaayo dee hablihiina waxay furteen inay meherado iyaga u gaara ay samaystaanoo dee ay yidhaahdeen bal annaga keliya wallahi waa fikrad cajiiba oo dad gabdho fara badan baa dareema inuu cidhiidhi iyo diiqad marka ay meelaha raggu ku badan yahay marka ganacsigu wuxuu u baahan yahin waa fikrad waa waa aragti fiican inuu la yimaado qofku waxaan aaminsanahay in hablahani ay guulka keeni doonaan ee ganacsigan aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa maxamed cabdi sandheere oo arrintaasi faallo yaro koon ka bixinayay
duur wanaagsan dhegeystayaal mar kale weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga manaysa magaalada washington barnaamijkuna waa barnaamijkii dhallinyarada maanta magaalada boosaaso waxaa ka jira habla iyaguna aad u badan oo ka ganacsada naqshadaynta dharka iyagoo soo iibsada dhar aan midaba lahayn marka hore kadibna u yeela naqshado kala gedisan wariyaha v o ed ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waraysigan soo socda la yeeshay mid ka mid a hablaha aqoonta u leh naqshadaynta dharka leyle cabdulaahi bile waxay ka mid tahay haweenka ku nool gudaha magaalada boosaaso oo dhallinyarada ah islamarkaana waxa ay macalimad u tahay gabdho dhallinyaro ah oo la baro iyaga dhar karinta kusoo dhawo barnaamijka dhallinyarada idaacadda v o waa kuwa dhawahay waxaan baraa ardayda een, dharkarinta oo loo yaqaano dhay atay aan dhay waxaan aniga marka hore ahaa ardayad oo ka qarjumisay macadka een, een, boosaaso waxaana dhe- hadeer ku faraxsanaa macalinnimadayda iyo kartinimadayda kusoo saaray waxaan waa xirfad xirfaduna waxa waaye een, gacan ku hayn dharka markiisa hore isagoo cad baa laga keenaa ardayga markiisa hore waxaan ka- ka baraa- een, een, baraa basiiyaa inuu iska ilaaliyo kiimikada naag uurna ma soo istaagi karto ilna ma soo istaagi karto marada marka hore iyadoo cad baa la keenaya waa xiraa sida nashqadaha loofka firdhiska feer- feerada fe- taylaanka intaasoo nashqadood baan keenaa oo bacdeen haddana waxaa ardayga baraa u soo qaadaa keenaa kalarada een, baalkii kalarkii sida cagaarka buluuga kafeyga shanta kalar oo horta ugu waaweyn bay ni sheegaya waa cagaar buluug jaalle iyo kafee ee, maxaan ilaa binke intaasoo kalar waxa markii laisku daro waxa ka dhalanaya kalaro kale oo wanaagsan oo soo baxaya oo eh, marka eh, sharciga buugga waxa noogu yaal waxa waaye labiiyo toban kale ardayga la siiyo waayo mara iyada cadaan kalarka cadaan ka saar labiiyo tobanka kalada marka ardayga baro oo kiimikadiisa wixii baro biyihii baa la karkarinayaa biyihii markii la karkariyo ba waxaan soo qaadayaa sake garaafo bar garaafo eh, mugis iyo barkiis ba waxaan ku shubayaa sakeelkii waxaan ku darayaa kiimikadii oo ah saddex qaado boodharkii oo ah saddex qaado kiimikada eh, naftigeeda waxay kala tahay laba xabo waa boodhar iyo cusbo haddayna boodhar iyo cusbo markii lagu daro dharka u halaabaya oo wuxuu noqonayaa qaabdaro marka eh, sida cunada caadiga loo kariya cusba lagu daraya miya cusbada cunada xataa lagu dari maayo haddaa ilaa kaftanto cusbada caadiga ah ma ahan waa cusbada uu leeyahay kiimikada wato marka taasaa lagu daraa saddex qaanda ah ki- cusbadii ah kiimikada ahayd iyo boodharka saddex qaanda ah karaafihii biyihii ka karaya waan ku shubaya waan ku walaaqayaa qaando afkana waxaa ku xirayaa maro haddaana maro iska xijin waxaa khatar gelaya in in jidhkayga gasho oo aan hadhow halis galo waayahay m- meeqay ku qaadataa marka eh, dhalinyarada eh, haweenka ah oo aa macalimada u tahay in intaas ay sameeyaan muddo badan de marka bracticalka la galayo hal saac markii aan dabka biyihii saarno karkarino ilaa shantoo ka baxnaa macadka oo dhawaa dhamin dharkii waa la kariyaa waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo oo kale eh, noocyada dharka waa ii sheegtay eh, markii la kariyo oo la cusbeeyo kadib maxaa xigaya waxaa uma xigayaan intaa markay tahay k- dhabar daaqadii waa sideeda hadda wadaa lacalla idka waa idii keentay daaqadii oo kale ee aan caadi ah daaqadeeda marka hore waan jarjarayaa saddex waar iyo bar baan ka dhigayaa iyo laba gacmood ama saddex farood baan raacinayaa haddaan saddexda farood waxaan raacinayaa maradiisa u gaabin ina waxay gelaysaa biyo ka karaya haddaan gaabiyo way gaabanaysaa maradii saddexdii waariyo barkii way ka naaqusaysaa kadib waan xirxirayaa oo waxaan qaal loofkii aan rabay ama fidhiskii aan rabaa u xirayaa ama taylaanka aan rabaa aan xirayaa kadibna waxaan ku xiriyaa dun dunta markaan ku xiro kadib baan biyihii ka karaa geliyaa oo marka la waro maro qurux badan bay noqonaysaa waayahay kadib maxaa xigaya markaas eh, markii la waro kadib Marka markii la karkariyo oo dabka la saaro la- kararkii la hagaajiyo biyihii beeshinada ahaa baa ku samaynaysaa halkan waa gelinaysaa beeshin kale aa gelinaysaa duntii yareed baa kaga jajaraysaa kadib xariga saaraysaa way dhamaato bilahi tawfiiq intaas weyaan markaa dee maro baa waraysaa marka horta maro qurxda bay noqonaysaa oo ma waa- maca oo waxay noqonaysaa xaya oo fiican ma jiraan in suuqa qaybo ka mid ah aada u iib geysaan haa waa la geeyaa iyagoo batay baa laga qaadaa waxaa la geeyaa meelahan suuqa ma- bakhaarada dharkii cad baa lasoo qaadaa dharkii madib baa lagu celiyaa si ganacsi weyn u noqoto meesha Eh, maadaama aad xirf- xirfadan barateen Eh, marka hore dharkan dibadda laga keeni jiray miya iyagoo sidoodaha karsan haa iyadoo karsan baan loo keeni jiray kadib waxaan baranay markay nala siiyey ee caawina in laka- dharkaan la kariyo hay-adaha macalimiinna baraan inaan barano ku shaqaysan aniga kula hadlayo laylaa guriga ku shaqaystaa xataa waxaan kariyaa dharka sirraha la saaro goyaasha sirraha la weeyo go- goy kariska dirac keliya ma ahan kariska dhan waa goy sirri baad karsane goy baatiga haweenaysa karsane ayu shay waa karsane xataa shaatiga dharkaa ragga karinaysa saraawiisha jeemiska oo loo baahdo markay caddaadaan la karar kala geliyaa oo sidooda kusoo laabanaya xamoose hadda inaan kasoo qaada carwada soo gaday waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka maxaa qarashna lala siiya marka suuqa aad geysaan waxaan ka bixinaa halka diraac waxaa la siiyaa lix doolar waayo diric kisoo kidisa laba doolar lagaa siinaya afar doolar kiimikada ay xagaalaysa qoryahay waxaas Waayahay, tirada m- ardada ama macalinka u tahay oo cashiradan aa badho waa meeqa soddon iyo saddex arday weeyaan oo wada gabdha ah waa kaa
waan gartay waa warbixintii wariyaha v o da yuusuf maxamuud yuusuf uu la yeeshay gabadhaha mid ka mid a gabdhaha dhaqaadharka midab badan u yeela ismaaciil aadado maxad haatan waxaa lasoo gaaray xilliga aan dhegeystayaasha u gudbin jiray dhinacii heesaha haatanna waxaa gacantayda ku jirta heesta inan yahay gobaad inan yahay gobaad tahay ee uu ku luuqeeyo fanaanka cabdiqawajiye
إلى
waayahay heestaasi inan yahay gubbaatahay fanaanka cabdiqaboojiyadan intaasi ku dhaafno haatanna waa xubintii baraha bulshada waxaa noo haya waryaheenna magaalada laascaanood cabdikariim olol kulanti wa-aan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaca kuwa ugu xiisaha badan qodobkeenna ugu horreeya ee sida weyn baraha bulshada looga hadalhayay toddobaadadani ayaa wuxuu yahay sheeko aad oo ay uga hadleen dadka baraha bulshada isticmaala kadib markii saldhig ku yaala magaalada hargeysa la keenay wan dilay wan kale booliiska ayaa soo qabtay wankaasi waxaana muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco lagu sheegay in booliisku ay gaadheen xaafad ka mid a xaafadaha ku yaala magaalada hargeysa gaaraan xaafadda daami si halkaasi ay xal ugu helaan laba qoys oo wan midkood uu lahaa halkaasi uu ku dhintay wankan wanka dilay ayaa la keenay saldhiga si uusan uga baxsanin ayna muran uga dhex dhalanin labada qoys muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ayaa waxaa laga dheehanayaa dadkii dariska la ah xaafadda wankaasi dhibaatada uu ka geystay oo ka hadlaya sida ay wax u gaadheen wankii dhintay qodobka kale isna dhegeystayaal ugu hadala inta badan baraha bulshada ee mareegaha wararka lagu daabacayaa wuxuu yahay mukulaal lagu riday boostiyada fariimaha lagu qaado taasi oo ku jirtay siddeed maalmood julia waa haweeney u dhalatay dalka britain islamarkaana iskale bisadan ayaa waxay sheegtay inay si khaldan boosta ugu riday baakada ay ku jirtay bisadaasi oo muddo sideed maalmood ah waddada kusii jirtay iyadoona si layaab looga badbaaday mashaqadaasi bisadan ayaa masaafo gaadhaysa laba boqol iyo lixdan mayl ayay waddada kusii jirtay waxayna sheegtay haweeneydii lahayd bisadaasi inaysan waxba ka ogeyn qaabka ay bisadu u gashay baakadan ayaa waxa ahayd nooca loogu keenay d v d-yada haweeneys ayaa sheegtay in ay agabyo ku dirsanaysay si ay adeeg kale ugu ridato kadib baadhitaan lagu sameeyey caafimaadka bisadan ayaa waxaa lagu ogaaday in caafimaadkeedu wanaagsan yahay marka laga soo tago daal iyo haraad fara badan oo hayaa dhegeystayaal qodobkeenna ugu dambeeya aynu kusoo qaadan doono baraha bulshada iyo waxyaabaha loogu hadalhaynta badan yahay ayaa wuxuu yahay sheekadii toddobaadkan ay sida weyn u hadalhayaan dadka isticmaala baraha bulshada ayaa waxay tahay afduubihii diyaaradda qobros sheekadaas oo ay ku jahwareereen dad aad u fara badan qaarkoodna ay si weyn ugu qosleen arrinka ninkaasi afduubahan lagu magacaabo sayfudiin mustafa afduubahan ayaa wuxuu booliiska u sheegay inuu falkaasi u geystay si uu u arkay xaaskiisii hore iyo carruurtiisii oo ku nool jasiiradda qobros waxay xaaskiisa kala tageen muddo haatan laga joogo afar iyo labaatan sannadood garsooraha maxkamadda larenza ayaa amray afduubahan in siddeed maalmood lasii hayo ninkan ayaa markii uu ka soo baxay dhismaha maxkamadda isagoo saarin gaa isagoo saaran gaari booliisku ay leeyihiin ayaa waxa uu gacantiisa kasoo taagay daaqadda gaadhiga isagoona muujinaya calaamadda v oo la mid ah guusha afduubahan ayaa sheegay inuu falkaasi ay ku kaliftay hilow uu qabo xaaskiisii hore iyo carruurtiisa uusan arkin muddo haatan laga joogo afar iyo labaatan sannadood dhegeystayaal intaynu ku kulmi doona barnaamijka mid lamida waxaanu dhammaanta idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol oo inala socodsiinayey xubintaasi arrimaha ugu hadalha inta badan dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada haatanna waa dhinacii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha daafacii hore ee kooxda manchester united iyo xulka dalka ingiriiska gary nevel ayaa laga ceeriyey shaqadii tababarnimo ee kooxda valencia kadib markii uu xilkaasi hayay wax ka yar afar bilood oo keliya valencia ayaa waxa ay badisay saddex ka mid a lix iyo tobankii kulan ee horyaalka laliigaha dalka sbain ee uu macallinka u ahaa gary nevel waxaana sidoo kale ay badisay keliya toban ka mid ah guud ahaan siddeed iyo labaatankii kulan ee macallinka u ahaa ciyaaryahankii hore ee kooxda manchester united nevel ayaa markii shaqada laga ceeriyey waxa uu sheegay in natiijooyinkii u horseeda kooxda valencia ay ahaayeen kuwo aan ku filnayn heerka kooxda waxaana uu sheegay inuu fahansan yahay go'aanka laga gaaray guuldaradii ugu xumeed ee nebil gaartay waxa ay ahayd markii kooxda barcelona ee toddoba iyo waxba ku garaacday ciyaar ka tirsaneed samafaynalka koobka dalrey oo dhacday bishii februari ee sannadkan dhinaca kale macallinkii hore ee kooxda manchester united sir alex ferguson ayaa waxa uu rumaysan yahay in ay ku adkaan doonto beb gardiola in guulo la mida kuwii uu gaarsiiyey kooxda barcelona uu gaarsiiyey kooxda mancity gaardiola ayaa intii uu macallinka u ahaa kooxda barcelona waxa uu ku guulaystay afar iyo toban koob hase yeeshee ferguson ayaa waxa uu sheegay in kubadda ingiriisku ay ka adag tahay tan sbein qof kasta oo u malaynaya in halkan uu imaan doono islamarkaana uu guulo si deg deg ah u gaari doono waxa uu ogaan doonaa intaasay adag tahay kubadda ingiriisku ma ahan mid sahlan ayuu yidhi ferguson waxa uu sheegay in macallimiin badan oo ajnebi ah oo ay ka mid yihiin arsen vinger iyo jose morino ay taasi og yihiin si kastaba waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in gardiola uu guulo gaarsiin doono kooxda mansidi hase yeeshee aysan la mid noqon doonin guulihii tirada badnaa ee uu horseeday kooxda barcelona dhinaca kale ciyaaryahan paul pogba ayaa waxa uu diyaar u yahay in uu sii dheereeyo kandaraaska uu kula jiro kooxda yuventus ee dalka talyaaniga sida laga soo xigtay wakiilkiisa mino reyola ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda yuventus ayaa waxa uu mugdi geliyey mustaqbalkiisa bishii februari markii uu sheegay inuu diyaar u yahay in uu ku biiro macallin beb gardiola oo noqon doona macallinka cusub ee kooxda mansidi xagaaga soo socda isagoo la hadlaya wargeyska la gaseta del sporti ayaa reyola waxa uu sheegay in aysan jirin wax iska beddelay xaaladda paul islamarkaana isaga iyo kooxda yuventus ay ku wada socdaan qad isku mid ah yuventus ma aqbali doonto wax ka yar boqol milyan oo yuuro haddii ay noqoto in ciyaaryahankan la iibiyo hase yeeshee hadda waxa uu ku faraxsay in halkan uu sii joogo waxaana uu diyaar u yahay in uu qandaraad cusub saxiixo ayaa laga soo xigtay wakiilkiisa ugu dambayntiina sir alex ferguson ayaa waxa uu rumaysan yahay in kooxda leicester city ay u qalanto in ay ku guulaysato horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska waxa uu sheegay in leicester ay ka yaabisay isaga iyo dad badan waxaana uu sheegay inaysan su'aali ka taagnayn inay awood u leeyihiin in ay ku guulaystaan horyaalka waxa uu yidhi marar badan ayaynu malaynay in khibrad la'aantooda ay horseedi doonto in ay burburaan oo ay ka soo degaan kaalinta koowaad hase yeeshee taas ilaa iyo hadda ma dhicin waa wax aan la rumaysan karin tamarta iyo dhiiranaanta ay muujinayaan iyo sida ay isugu xidhan yihiin ayuu yidhi macallin ferguson oo horey u ahaa macallinkii hore ee kooxda man united xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh uunala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha haatanna dhinacii kaalmaha sugaanta haddaynu dib ugu noqno waa heestii caynbacayn iyo fanaanka cabdiqaadir bagaag
Thank you.
heestaasi caynbacayn iyo fanaanka cabdiqaadir bagaag waxay u dambeeyeen barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada maanta inta haddii la yidhahdo afarta galin maanta dib mar kale u kulmayno anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjir iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo duhur wanaagsan
sida cilmiba hudan alla kuu jiido idaalu dhasida cilmiba hudan alla kuu jiido idaalu dhasabwadacweysu anshaqu baheyun camalka la taxayno intadayta sabwadacweysu anshaqu baheyun camalka la taxayno intadayta عشتيت ويانا إذا عرض ذوقي للحول لك الأجلي الجيد صاحي عرضوا علي قبل ضاع
This program has come to you from the Voice of America, Washington.